bab fi rafci اlأmanati wاliimaani min alqulub qala اlimaamu muslim raximah اllah xadaثna abu bakr bnu abi shaybata qala xadaثna abu mucaawiyaةa wwakiicu qala wxadaثna abu quraybi qala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlأcmashi can zayd bni wahbin magacyadaas hore waan soo marnay laakiin zayd bni wahb waa zayd bni wahb aljuhani abu sulaymaan mukhadram min aلthaaniya can xudayfata waa xudayfata bnu اlyamaan saaxibu siri rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalama waa ninkii saxaabiga ahaa oo si gaar ahaaneed uga warqabay arrimaha munaafiqiinta iyo magacyadooda oo axaadiidta fitanta ku saabsanna wax badan nebiga ka wariyey qaala xadaanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama waxa uu leeyahay waxa uu noo sheegay rasuulku xadiidayni laba xadiid marka labada xadiidna waa laba xadiid oo xadiidkan ku dhex jiro weeyaan ee kama wado arrimaha ku saabsan fitanta nebigu wuxuu nooga sheegay laba xadiid bal laba xadiid maahee aada bay u badan yihiin axaadiidta fitanta ku saabsan oo xudayfa uu wariyeyna aada bay u badan yihiin laakiin laba xadiid uu sheegahayo waa laba xadiidoo xadiidkan ku jirta waxa uu leeyahay qad ra'aytu axadahumaa midkood waan arkay wa antadiru alaakhara kii kalena waan sugahayaa xadaanaa waxa uu noo sheegay ana alamaanata amaanada nasalat inay ku degtay fii jadri quluubi arijaal nimanka quluubtooda asalkeeda inay ku degtay ayuu noo sheegay waa xadiidkii koobaad weeyaan marka waxa uu noo sheegay ammaanadu inay ku degtay nimanka haweenkuna waa la mid quluubtooda asalkeeda ulajeedaduna waxa weeye yacni ilaahay markii uu abuuray basharka waxa uu ku abuuray ammaanada qiimaynteeda iyo dhowritaankeeda iyo xifdigeeda waa shay fitri ah marka ammaanada dhowritaankeeda iyo dadaalkeeda waa shay fitri ah ammaanadaasna waxaa loola jeedaa wax kasta oo diinku uu amray ama ha ku saabsanaato rabbi ama khalqi ha ku saabsanaato uma nasla alqur'aanu qur'aankii ayaa soo degay facalimuu min alqur'aani qur'aankii waxbay ka ogaadeen wa calimuu min asunnati sunnadiina waxbay ka ogaadeen marka qur'aankii wuxuu ku soo degay arrinkii fidradu ay ku sugneed oo ammaanada qiimaynteeda iyo xifdinteeda sunnadiina saasay ku soo degtay marka waxyigii oo qur'aanka ah iyo sunnada waxay waafaqeen xagga ammaanada sugitaankeeda iyo xifdinteeda arrinkii ay fitradu awal tusiday waxayna la dheer yihiin oo ayna fitradu ogaa karin ama aan lagu ogaa karinin abaalmarka aakhiro ee ku saabsan ammaanada xifdigeeda marka waxna caqli baa lagu ogaadaa waxna sharci baa lagu ogaadaa ammaanada wanaaggeeda caqliga iyo fidrada waa lagu ogaa karaa laakiin abaalmarku waa waxyiga kaliya lagu ogaa karo oo caqliga iyo fidradu ma keenhayaan abaalmarka ay ammaanadu aakhiro ku leedahay sida u yahay kaasu waa xadiidkii koobaad uma xadaanaa xadiidkii labaad weyn uma xadaanaa can rafci اlamaana waxa uu nooga sheegay kadibna uu nooga warramay ammaanadaas in la rafcinayo sidii loo rafcinayo weeyaan umma qaala yanaamu rajulu waxaa jiifanayaa ninkii ama haweentii annawmata hurdo fatuqbadu lamaanatu ammaanadii ayaa markaa laga qaadahayaa min qalbihi qalbigiisa fayadallu aharuhaa waxa uu ahaanaya markaa ammaanadii aharkeedii iyo raadkii qabdigaas uu ka tegay markii ammaanadii la qibdooday midla alwaqti bar oo kaleeto ayuu qalbigii uga tegahayaa ammaanadaas qabdigeeda markii qabdi ammaanada ku saabsan qalbiga uu ku dhaco meeshii ammaanada laga qaatay bar baa ka soo baxaysa marka ammaanadii naqsi baa qofkaas ka gala marka uma yanaamu annawmata kadibna wuxuu seexanhayaa hurdo kale fatuqbadu lamaanatu min qalbihi waxaa laga qaadahayaa ammaanadii qalbigiisa fayadalu aharuhaa wuxuu ahaanayaa raadkii qabdigaas uu ka tegay midla almajli hambalaaluqoo kale ayuu noqonhayaa kii hore marka waa ka wen yahay qabdigaanu waana ka ahar duwan yahay nabigu marka waxa uu ku miithaaliyey sidaan ka jamrin waa dhagax oo kale daxrajtahu ee aada garaangarisay calaa rijlika lugtaada aad ku garaangarisay fa nafita meeshii marka aad dhagaxa lugta uga garaangarisa dhagaxa way hambalaaluqaysaa fa taraahu waxaad arkaysaa munbatiran inuu kor u kacay walaysa fiihi shay-un wax wanaag ah oo qiimo lahna kuma jiraan marka markii uu lugta dhagax ku dhifto qofka meeshii ay hambalaaluqdo kor bay u kacaysaaoo maqaarkii iyo hilibkii dhexdooda ayaa biyogelahayaan maqaarkiina kor u kacahaya marka markii ammaanada marka labaad qalbiga laga qaado ayaa aharkii uu uga tegahayay qabdigaasu qalbiga uu nebigu ku miithaaliyey inuu la mid yahay nin lugta dhagax ku dhiftay oo dhagaxii kudhifashadiisii ay raad uga tagtay lugtiisii oo meeshii ay kor u kacday amase dadka ku shaqeeya faasaska ama badeelada oo wax badan gacanta ku haya gacanta waxaa dhici karta marka faraheeda qaybo ka mid ah inay hambalaaluqaana kor u soo kacaan marka waxay la mid tahay ammaanada qabdigeeda labaad raadka ay uga tagtay qalbiga sidaas oo kale uma akhada xasaatan fadaxrajahu calaa rijlihi nebiga markaa marna hadal ayuu dadka wax ku fahamsiiyaa marna ficil nebiga ayaa wuxuu soo qaaday dhagax markaasuu lugtiisa ku garaangariyay waa saas oo kale weyn fayusbixu annaasu dadku waxay noqonhayaan yatabaayacuuna inay wax kala iibsanayaan laa yakaadu axadun yu-addi lamaana uma dhowaanayo mid inuu gudanhayo ammaanadii uma dhowaanhayo ammaanadii marka waa xumaatay dadkiina iyagoo aan ammaano lahayn oo quluubtooda ay ammaanadii ka kor noqotay ayay wax kala iibsanhayaan xataa yuqaala ilaa laga yidhaahdo inna fii banii fulaanin rajulan amiina waxaa ku jira reer hebel nin amiina reerkaas day marka ammaanadiiga ay gaarto in la yidhaahdo reer hebel waxaa laga heli karaa nin amiin ahoo ammaano leh ammaanadaasu ha noqoto ama ammaanadii ku saabsaneed xuquuqda ilaahay ama ammaanadii ku saabsaneed xuquuqda basharka xataa yuqaala ilaa laga yidhaahdo lirajuli ninka maa ajladahu maxaa xoog badiyey maa adrafahu maxaa wanaag badiyey maa acqalahu maxaa caqli badiyey maqaayiis marka aan sax ahayn ayay dadku wax ku xisaabahayaan oo ay ku qiyaasahayaan nin bay ku ammaanahayaan in uu xoog badan yahay oo uu wanaag badan yahay oo uu caqli badan yahay wamaa fii qalbihi mihqaalu xabbatin min khardalin min iima qalbigiisana kuma jirto wax la miisaan eg xabad khardal ah mir khardal ah oo iimaan ah qalbigiisa kuma jirto ammaanada marka waa iimaankii wey ammaanadii qalbigiisay ka baxday iimaankiisu qalbigiisii ayuu ka baxay marka dadku maca daalika waxay ku ammaanahayaan xoog iyo karti iyo caqli iyo wanaag wanaag iyo caqli midna ma hayo walaqad ataa calaya zamaanun waxaa igu yimid buu leeyahay zamaan wamaa ubaalii an yakun baayactu oo aanan u aaba yeelaynin midkiinna aan la mubaayacoodo oo aan wax la kala gato lain kaana musliman haddii uu muslim yahay layarudannahu calaya diinuhu haddii aan xuquuq ku yeesho markaan wax kala iibsannay waxaa xuquuqdii igu soo celinayaa diinkiisii diin buu leeyahay diin baana xukuma hadday xuquuqu iga raacdo waxaa xuquuqdaas ii soo celinahaya diinkiisa xuquuqdii buu ii keenahayaa wain kaana nasraaniyan aw yahuudiyan haddii uu yahay nasraani ama yahuudina layaruddannahu calaya saaciihi ninka mas-uulkiisa ah ayaa ii soo celinaya xaqi wuxuu leeyahay marka hadduu qof muslima yahana islaamnimadiisa iyo diinkiisa xaqa ah ayaa xaqa iga maqan ii soo celinaya hadduu yahay yahuudi ama nasraanina ninka mas-uulkiisa ah aa xaqii ii keenahaya oo marka ay dadku muslimiinta ahu awoodi lahaayeen oo ay sharaf lahaayeen oo ay ku hoos noolaayeen yahuudda iyo nasaaradu oo ah ahlu dimma wixii marka laga tabahayo ayaga oo xuquuq ah ninkooda madaxda ha ka soo qaadahayo xaquu ku fakan maayo markaas wa ama alyawma wuxuu leeyahay maantase famaa kuntu ubaayicu maanan ahayn inaan la mubaayacoonhayo minkum adinka xaggiinna ilaa fulaanan wa fulaan ilaa hebel iyo hebel maaha dadkii kale mubaayacadooda iyo calaaqaadka aan la xidhanahayo oo beec mushtarka ah waan iska daayey dhowr qofood kaliya ayaan wax la galaa ama cuquud la galaa ama mubaayaco aan la galaa oo aan ku kalsoonahay ammaanadooda iyo diinkooda wakhtigaas buu xudayfa saas dhahayay radia allaahu canhu وxadثna بن نmayr qاl xadثnii abi وwkiic qاl mسلم وxadثna إسحاaq بن إbrاhيm qاl أخbarna عيisى بن يuنuسa جamيعا عن الأعmش بhda الإسناad mlh mlh ml ايش ml xadيiثi abi معaaوiية ml xadيiثi abi معaaوiية xadiidkii hore abu معaaوiية iska lahay xadiidkan haa xadiidkaanna waxaa iskale ciisa bnu yuunus iyo wakiic iyo cabdullahi bni numayr baabu cardi اlfitani cala اlquluubi wa naktiha fiiha qaala muslim waxadaثana muxamed bnu cabdillaahi bni numayr qaala xadaثana abu khaalidin yacni sulaymaana bna xayaan abu khaalid alaxmar weeyaan min athaamina can sacdi bni taariq abu malik alashjaci sacd bnu taariq min araabica can ribciyi bni can ribciyi waa ribciyi bni xiraash oo aan ku soo sheegna mukhadram inuu yahay can xudayfata qaal kunnaa cinda cumar waxaan la joognay buu leeyahy xudayfa cumar bnu khadaab faqaala ayukum kiine samica rasuula allahi sala allahu alay slam maqlay rasuulkii allah yadkuru lfitana isagoo sheegaya fitantii faqaala qowmun qolaa waxay tidhi naxnu samicnaahu annakaa maqalnay faqaala lacallakum tacnuuna fitnata arajuli fii ahlihi wa jaarihi waxaad mudan tihiin in aad u jeediin ninka fitnadiisa oo lagu fitneeyo ahalkiisa yacni haweentiisa iyo dariskiisa kaas inaad u fahamteen baa dhici karta oo aad kaas war ka haysiin laakiin anugu kaas uma jeedo marka ninka fitnada oo haweentiisa lagu fitneeyo waa maalan inuu haweentii uu qabay haween kale xoogaa uga eexdo oo uu maaragtay habeennada mabiidka uunan ku cadaalad samayn maalan jaarkiisana yacni jaarkiisa in uusan hagaajinin calaaqadii sharciga ahayd oo uu amro sharcigu inay isaga iyo dariskiisa kala dhaxaydo oo xoogaa munaafaso iyo xaasidnimo iyo waxyaalo aan habboonayn uu dariskiisa kula dhaqmo waa nooc min alfitan qaaluu ajal kaasaan haynahay ay dhaheen kaas baanan u jeednaa qaala tilka taas tukafiruha asalaatu wasiyaamu wasadaqa taas fitanta aad sheegaysiin waxaa kafaara gud u ah salaada iyo siyaamka iyo sadaqada waxyaalahaas ayaa looga dembidhaaf loogaga dhigaa marka taas se uma jeed uu leeyahy walaakin ayukum kiine samica anabiya sala allahu alay slam maqlay nebiga yadkuru isagoo sheegahaya allatii fitantii tamuuju gariiraysay mawja albaxri sida badda hirkiisa uu u gariiro waa bahal aad u xoog badan oo aad isu raacraacaysa taasaan ka wadaa buu leeya midaan idin weydiinayo qaala xudayfatu fa askata alqawmu xudayfa wuxuu leeyahay marka dadkii waa aamuseen faqultu ana waxaan idhi buu leeyahay anaa marka taas haya xadiidkeedii qaala cumar wuxuu yidhi anta adigu lilaahi abuuka waxaad u sugan tahay aabbahaa wuxuu u sugan yahay allah dadkaas siyaalaha ay wax u ammaanaan luqaduhu waa ku kala duwan yihiin waxaana dhici karta luqa isticmaal ay leedahay mid kale inaan laga aqoon carabtu marka qof haddii ay aad u ammaanayso ayay waxay ku dhahdaa lilaahi abuuk aabbaha ilaahay baa leh ilaah ayay u nisbaynayaan marka aabbihii ama lilaahi daruka caanihii aan nuugta ilaahay baa lahaa wahaakada laakiin hadal sidaasa annaku wax kuma ammaano laakiin wuxuu leeyahay cumar anta adigu lilaahi abuuk aabbaha waxaa iska leh allah qaala xudayfatu samictu rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam waxaan maqlay rasuulkii allah salى اllahu alay wasalam yaquul tucradu lfitanu waxaa loo bandhigahayaa fitantii cala alquluubi quluubtii kalxasiiri sida darintii oo kale cuudan cuudan nudnud loogu bandhigo derinta markii derin la samaynhayo caw maalan nudnud baa loo soo qaadahaya cawdii markaasaa derintii lagu samaynhaya ee hal mar ma samaysmaydo derintii sidaasoo kale fitantu waa wax isdaba socota ee aan hal mar qalbiga ku soo dhacaynin ee waxyaalo kala duwan oo fitan ah aa hadba mid qalbiga ku dhacaysa hadba ku dhacaysa markaas bay qalbiga dhan bedelahayaan markaas ee maanta waxaa dhici karta maalan qalbigiisa inay heysa ku dhacaan berri inay ku dhacaan filimo araggooda uu xun yahay berri dambe ay ku dhacaan beec mushtar khaldan berri dambe ay ku dhacaan cunno xun oo aan sax ahayn oo u cunay oon xalaal ahayn maalan nudnuddaas ayaa markaa quluubtii wax weyn ka bedelahay tucradu lfitanu cala alquluubi kalxasiiri sida dermihii oo kale cuudan cuudan loogu bandhigahaye dermahaas nudnud ama ulul ama qoray qoray fa ayu qalbin qalbiga ushribahaa la cabsiiyo marka fitantaas cabitaankaas marka wuxuu tusinhayaa inay wixii qalbiga aad u galeen sida qofku markuu wax biyo ah amase casiyara uu cabo uu jirkiisa u dabaalanhayo marka qalbiga markay fitantu cabto jirkii oo dhan bay gaaraysa qofkii noloshiisaoo dhan baa xumaanhaya marka ee ma aha wax qalbiga keliya ku joogsanaya fa ayu qalbin qalbi kasta ushribahaa la cabsiiyo nukita fiihi waxaa lagu qorahayaa nuqtatun sawdaa bar madow baa lagu qorahayaa markii qalbiga ay fitantu ku dhacdo hadduu iska celi waayo oo uu ka joogsan waayo waxaa lagu qorahayaa bar madow wa ayu qalbin qalbi kasta ankarahaa fitantii inkiray nukita fiihi waxaa lagu qorahayaa nuqtatun baydaa barcad xataa yasiira ilaa qalbigii uu ka noqdo ama quluubtii ay ka noqoto calaa qalbayni kuwa u qaybsama laba qalbi xataa yasiira baa ii qoran xataa tasiira labaduba meesha waayo xataa tasiira alquluub ama xataa yasiira alquluub labaduba saliim waayo ilaa quluubtii ay ka noqoto calaa qalbayni laba qalbi ay u qaybsanto calaa abyada calaa qalbin abyada qalbi cad oo mila safaa dhagax sibsibahoo kale ah marka qalbigaasoo dhagaxa sibsibta ah wuxuu kala mid yahay caddaanta ma ahee ee dhagaxu ma caddee xagga adayga iyo u birdhigidda fitanta iyo inaysan fitantu gelin dhinacaasuu kala mid yahay mila safaa laakiin caddaanta ma cadda haddee dhagaxu falaa taduruhu fitnatun dhibaato u geysan mayso fitantu fitnadu maadaamat isamaawaat walard intaba ay jiraan samaawaadka iyo dhul waalaakharu midkii kale qalbigii kale aswadu aswadu waa mid madow marka ulajeedadu waxa weeyaan marka fitanta dhacaysa hadday quluubta ku dhacdo oo qofkuu iska eli waayo oo waxyaalahaas munkaraadka ah oo qalbigiisa ku soo dhacdhacaya uu iska eli waayo aafaar xun bay uga tegaysaa wayna isbiirsanaysaa qalbigiisuna marka dambe wuxuu noqonhayaa qalbi mugdi galay oo aan xaqna aqoon munkarna aqoon laakiin haddii marka koowaad uu iska celiyo oo uu dagaal ku jiro qalbigiisu nadiifuu noqon hayaa marka waa shay la fahmi karo oo ah ha isku sii dayn fitan macaasina ha isku sii dayn ee qalbigaada iyo nafsadaada ka waardiyeyso fitanta joogtada u dhacayda waalaakharu aswadu murba'iddan isagoo ah mid boor yeeshay murba'iddan bacdu nusakhaa dhigaysa murbaadanna bacdu nusakh murbaddanna nusakh kale marka kulluna saliim waaye murba'iddan waxaa laga soo qaataa ficilka irba'adda ala wasni ifcalla irba'adda fa huwa murba'idun murbaaddunna waa irbaadda ifcaalla فهو مرباد على وزن مفعال مربد نوى إربد فعل كيسو إربد فهو مربد على وزن إفعل فهو مفعل مركا مربئدا مربادا مربدا كل على آخر كرا وحينا أفعاش وذو كلا تاسدا أنصار شاقناي إربد إرباد إربأد والآخر أسود مربئدا كالكوز مجخيا وهي marka labadii quluubtii dambe ay noqotay kalkuuzi sida koobkii oo kale mujakhiyan mujakhiyan ee la gediyo afka loo gediyo marka koobka waxaa lagu shubtaa biyaha oo ah maaddatu lxayaat quluubtana waxaa ku jirta iyadana maaddatulxayaa oo ah iimaankii iyo diinkii haddii markaa afka loo dhigo koobkii waxba kuma harinin waxna ma soo gelayaan sidaasoo kale qofka haddii qalbigiisa ilaahay baa yaqaana sida loo gediye oo uu gediyo afka u dhigo diinna kuma harin mid kalena ma soo gelayo laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkar ma yaqaano wax macruuf ah wax munkarana ma inkiri karo ilaa maa ushriba waxa la cabsiye ma ahe oo min hawaahu hawadiisii qaala xudayfatu waxadatuhu marka waxaan u sheegu leeya cumar anna baynaka wa baynahaa baaban muqlaqan inay idiin dhaxaydo adiga iyo iyada albaab qunfulan albaab xiran yuushiku wuxuu u dhow yahay albaabkaasu an yuksara in la jebiyo saasuu xudayfa sheegnay cumar buu u sheegay qaala cumaru radia allaahu canhu akasran laa abaa laka iyadana waa usluub carabta ee isticmaasho ayuksaru kasran albaabka ma la jebinhayaa aabalaawo yahow marka habaar kama wado ee waa hadal ayagu ay isticmaalaan ma la jebinhayaa aabalaawe xudayfuu saas ku leeyahay falow annahu futixa lacallahu kaana yucaad haddii isaga la furi lahaa albaabkaas waxa uu mudan yahay in mar kale la soo celi lahay albaabkii oo la soo xiri lahaa ee hadda ma la jebinhayaa qaala laa ma la furahayo bal yuksar waa la jebinaha uu leeyahay waxadatuhu waxaanan u sheeguu leeyahay anna daalika albaaba albaabkaas inuu yahay rajulun nin weeyaan albaabkaas marka yuqtalu ow yamuut la dilahayo ama iska geeriyoonhayo xadiian ayaan u sheeguu leeyahay laysa bilaqaaliidi aan ahayn aqaaliid aqaaliid waa jamcu uqluuta ama maqlata waxaan u sheeguu leeyahay xadiid aan dadka lagu khaldin ee ah xadiid cad ama hadal cad oo uu fahmayo isagu baan u sheeguu leeyahay ee hadal maldahan oo dadka lagu khaldo umaana sheegin buu leeyahay cumar marka xadiidkan duruqdiisa kale saa ogtihiin waa ti ay ku jirtay markaa ma ogaay cumar albaabka la jebinaya in asaga loola jeedo ma ogaay buu leeyahy markaasuu leey haa waa ogaay sida uu og yahay berri inay acwadu ka sokeyo marka ficlan markii cumar la dilay intii ka horreyday fitanu ma jirin in muslimka u dhaxayda muslimkuna waa israacsanay hal waduuna ku wada socday markii cumar la dilay ayaa fitanta dadka muslimiinta u dhaxayda oo ah alikhtilaaf waalfurqa wataqaatul ay bilaabatay ilaa yowm alqiyaamana waa soconaysa waana qadaa llahi waqadaru qaala abu khaalid faqultu lisacdin waxaan ku idhi sacd abu khaalid alaxmar sacd ibnu daariq weeyaane yaa abaa maalik maa aswadu murbaadan muxuu yahay lafdigaasuu aqoo waayay marka aswadu murbaadan waa maxay qaala shiddat lbayaadi fii sawaadin saasuu yihi shiddat lbayaadi fii sawaadin shuraaxda kitaabka gobol waxay leeyihiin ma dhici karto tafsiirkeedu inuu sidaas noqdo shiddat lbayaadi fii sawaadin ee waxaa habbooneyd in la yidhaahdo amaba ay tahay shibhulbayaadi fii sawaad yacni wax caddaan u eg oo madow ku dhex jira in ay ahayd cibaarada laakiin gobol kale waxay leeyihiin maya sidaas bay sax ku tahay oo say sax ku tahay waxay leeyihiin marka ma aha madow meel yaalla iyo caddaan meel yaalle waa caddaan aad u daran oo madow lagu daray suu noqonaya wax boor lugu noqonaya sida raranka oo kale midabkeedu u yaalo ulajeedaduna saas waa dhaheen shiddat lbayaadi fii sawaadin markii laysku daro marka labadaas wuxuu noqon hayaa qalbigii qalbi yacni gaalnimo ayna ku jirin oo kulligiis aan madoobaan laakiin fisqi iyo fitan ay ku jirto oo boor yeeshay qaala famaa qaala abu khaalid wuxuu leeyahay qultu fama lkuusu mujahiyan qaala mankuusan mid la dhigay afka loo dhigay afka loo gembiyey waxadaanii bnu abi cumar qaala xadaanaa marwan alfazari waa marwan ibnu mucaawiyata bnu lxaarif alfazari min athamina qaala xadaanaa abu malik alashjaci can ribciyin qaal lama qadima xudayfatu min cindi cumara markii uu ka soo galay xudayfa oo xagga cumar jalasa waa fadhiistay faxadaanaa wuu noo xadiay faqaala ina amiira almuminiina amsi amiiru lmuminiina cumar weeyaan amsi lamaa jalastu ilayhi markaan u fadhiistay sa'ala asxaabah waxa uu weydiiyey asxaabtiisa ayukum yaxfadu qowla rasuuli illahi sal slm fi lfitan kayne xifdisan qowlkii rasuulka sal slm oo fitanta ku saabsanaa wasaaqa alxadiida xadiidkii ayuu soo kaxeeyey bimidli xadiidi abi khaalid isagoo la mid ah xadiidkii abu khaalid oo ah sulaymaan ibnu xayaan marka sulaymaan ibnu xayaan xadiidkii horuu lahay xadiidkan ayaa iska leh marwaan alfazaari bmil xadiiثi abi khaalid walam yadkur tafsiir abi maalikin liqowlihi murbaadan mujahiyan riwaayadan marka marwan alfazaari kuma jirinin tafsiirka uu dalbay abuu sulaymaan waxaan leeyahay abu khaalid kuma jirinin waxadaanii moxamed bnu muhanna wacamru bnu caliyin waa camru bnu caliy bnu baxrin bni kaniis abu xafsin alfallaas min alcaashira wa cuqbatu bnu mukram alcami waan soo marnay qaaluu xadaanaa muxamed ibnu abi cadiyin waa muxamed ibnu ibraahim can sulaymaan ataymi sulaymaan ibnu dakhaan ataymi can nucaym ibni abi hindin waa nucaym ibni abi hindin annucmaan ibnu ashyam alasjaci min araabica can ribciyi bni xiraash can xudayfata ana cumara radia allahu canhu qaala man yuxadithuna aw qaala ayukum yuxadithuna yaa noo warramaa ama kiine noo warramahayo wa fiihim xudayfa iyagoo dadka uu la warramahayay cumarna uu xudayfa ku jiray maa qaala ninkee noo sheegayaa wuxi uu yidhi rasuulu llahi sal slam fi lfitnati qaala xudayfatu ana wa saaqa alxadiida xadiidkii ayuu soo kaxeeyey waa ninkee سليمان التيمي عن نعيم عن ربعي كنحو حديث أبي مالك أما نعيم ابن أبي هند أي حديث كسو كحيي سوى لم يدأ كحديث أبي مالك عن ربعي قال وفي الحديث قال وقال في الحديث قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط وعنو شيء حديث أن أهين هذا الله لا يسكو خلده qaala yacnii annahu can rasuuli llahi sal slam wuxuu ula jeedaa yacnii hadal sugan oo nebiga ka yimid baan u sheegay ee hadallo la isku halda uma sheegin oo maldahan baab bada alislaamu qariiban wasayacuudu kamaa bada'a wahuwa ya'rizu ila almasjidayn xadaثana moxamed bnu cabaad bnu zibriqaan almaki min alcaashira wabnu abi cumar moxamed ibn abi cumar almaki جميعا المروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان يزيد ابن كيسان أبو, اسماء أبو إسماعيل الكوفي من السادسة عن أبي حازم وسلمان الأشجعي من الثالثة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا waxaa bilowday islaamkii hariiban isagoo hariib abu bilowday wasayacuudu kamaa bada'a hariiban wuxuuna u laaba doonaa sidii uu u bilowday isagoo hariib ah fatuubaa wanaag waxa uu u sugnaaday ama shajaratu duuba ay u sugnaatay lilqurabaa'i kuwa qurabada ah ayaa iskale xadaanii moxamed ibnu raafic waa moxamed ibnu raafic alqushayri min alxaadiyata cashara والفضل بن سهل ابن إبراهيم وين الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج من الحادية عشرة قال حدثنا شبابة بن صواب من التاسعة قال حدثنا عاصم وعاصم بن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر محمد وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العمري عن أبيه ومحمد بن زيد بن عبد الله كان هو من السابعة كان أبيه سنة من الثالثة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا الإسلام هو بالعودي سو غريبا وسيعود غريبا وهنا الله بنا هي غريب كما بدأ سيده بالعودي wahuwa yarizu wuxuuna u dunmahayaa oo uu u laaban hayaa bayna almasjidayni laba masaajid dhexdooda laba masaajid labada masaajid oo ah midkii uu ka bilowday oo ah masjid alxaraam iyo midkii uu ka fiday oo ah almasjid nabowi inta u dhaxayda ayuu ku soo aruurahayaa markuu carada ka soo laabto kamaa ta'rizu alxayatu sida ay ugu dumanto abeesadu fii juxrihaa markay soo wareegto maalintii ay godkeedii ugu soo laabato qaala xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana cabdullaahi bnu numayr wa abu usaamata xamaad bnu usaamata can cubaydillaahi bni cumar cubaydullaahi bni cumar ibni xafs ibni caasim ibni cumar ibn khaaab weeyaan min asaabica qaala muslim waxadaana bnu numayr qaala xadaana abi قال حدثنا عبيد الله ابن عمر من الخامسة ويا عن خبيب بن عبد الرحمن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب أبو الحارث من الرابعة can xafs bni caasim min ahaaliثa xafs ibn caasim bn cumar ibn khaaab weya can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala ina aliimaana iimaanka layarizu wuxuu u dunmahaya ila lmadiinati kama taarizu اlxayatu sida ay abeesadu ugu dumanto ilaa juxriha marka xadiidkaas iyo xadiidkii ka horreyba waxay tilmaamahayaan marka islaamnimadu inay ku bilaabato qurbo fii aakhiri zamaanna ay ku laaban doonto qurbo sidii uu awal ku bilowday marka waxaa dhici karta markii hore dadku waa yaraay laakiin islaan saxa ay haysteen qurbaduna inay ka imaato hadda dadkii waa badan yaha laakiin islaan saxa ma haysta islaamkii saxiixa ahaa oo ilaahay uu rasuulkiisa ku soo dejiyey ma haysta qur baa jirta marka diinkii saxiix ahay waa lala yaaban yahay qofkii haystana waa yar yahay waa dhici kartaa dadku marka dadkii inuu ka badan yahay laakiin xaaladda ayaa waxay tahay xaalad qurbo ah oo diinkii saxiix ahay oo saliimka ahaa oo ilaahay uu rasuulkiisa ku soo dejiyey aan sidii uu ahaa loo haysan waxaa kaloo xadiidku uu tusinahayaa fii aakhiri zamaan in islaamku uu soo aruurahayo oo uu ku aruurahayo meeshii uu ka bilowda iyo meeshii uu ka fida inta udhaxayda bas marka islaamku haddii jaziira carabiya kusoo degay ee dhul afrikaan kuma soo degin meeshii uu ka bilowda iyaguna kusoo aruurahayo waxaa la yaab leh qof afrikaan ama soomaali ama mid kaleeto ayaa markii uu tago labada xaram wuxuu leeyahay lama duka karno lalamana dukado kuwan diin saxiixana ma haysta isaguna wuxuu haystaa diin uu afrika ka keena wuxuuna leeyahay marka meeshii uu ku soo degay dadka joogaa diin saxiixa ma haystaane anaa haya waxaana ka keena koonfur iyo maaragtay dhul afrikan uu degan yahay waxay ka mid tahay marka cajaa'ibta adduunyada ka mid markii salaada la aqimo ka boodaya masaajid masjidulxaraam wuxuu tegahayaa meesha uu deganaa wuxuu leeyahay maya lalama dukan karo kuwan allahu gurbaday ka mid tahay baabu laa taquumu saacatu calaa man yaquulu allaahu allaahu qaala muslim xadaanii zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa cafaan waa cafaan ibnu muslim abu cuثmaan asafaar min alcaashira qaala xadaanaa xamaad wa xamaad ibnu salma qaala xadaanaa haabitu can anas ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaala laa taquumu saaca istaagi mayso saacaddu xataa laa yuqaala ilaa aan laga dhihin fi lardi dhulka allaahu allaahu aan laga dhihin markii la waayo allaahu allaahu dhulka laga waayo ayay ku qumaysaa ama ka kor dhawaaqaysaa saacaddu shiraaru nnaas ayb marka dadka mu'miniinta ah markii riixdii aan soo marnay arwaaxdooda aruuriso oo dhulka laga waayo wax dhahaya allaahu macbuud ama ittaqu llaaha ayay qiyaamadu kacaysaa allaahu haddii la rafciyo waa mubtada khabarkiisuna uu maxduuf yahay allaahu lmacbuud allaahu lmacbuud haddii la nasbiyo la yidhaahdo allaah allaahana ittaqu llaaha ittaqu llaaha marka labaduba waa laba jumlo mufiida oo midna ay tahay jumla ficliya midna jumla ismiya marka waxaa u qadaran markaa midna khabaraa u qadaran midna ficil baa u qadaran bacdu suufiya waxay leeyihiin wuxuu daliil u yahay xadiidkan in lagu wardi karo allah allah allah allah allah daliil uma ah xadiidkan waxaa u qadaran khabar ama waxa u qadaran ficil marka allaah allaah allah kaliya inay dikri tahay maa warada waxaana tusinhaya nebiga adkaartiisa kuma jirto allah allah allah allah saxaabada adkaartoodana kuma jirto allah allah allah kuma jirto ninkii keena adkaar nabowi oo ay allah allah kaliya ay tahay ama adkaar saxaabo ama adkaar salaf oo ay ku jirto allah allah allah waxaan leenahay fahmigaadu sax waayo laakiin hanoo keenin waduunaha khardu lqataad qaala xadaanaa cabd bnu xumayd qaala akhbaranaa cabdurazaq قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقوم الساعة على أحد يقول الله الله يعني اتقوا الله اتقوا الله باب في التحذير من الابتلاء قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من التاسع عن الأعمش عن شقيق وشقيق بن سلمة أبو وائل عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan la joognuu leeyahay rasuulka sal slam faqaala axsuu lii ii soo tira kooba kam yalfidu lislaama intee islaamka ku dhawaaqda iisoo tira kooba guud wakti ay yaraayeen waayo marka nebiga iyo saxaabadu marka wuxuu yidhi bal intii islaam ah iisoo tira kooba bacdu alculamaa waxay leeyahay xadiiskan waxaa laga qaadan karaa tirakoobka shucuubta dowladaha muslimka ay tirakoobaan shucuubtooda qaala faqulnaa yaa rasuula allah atakhaafu calayna ma noo cabsanaysaa innaga wa naxnu bayna sitti mi'ati ila sabci mi'ati annakoo u dhaxayna lix boqol ilaa toddoba boqol miya noo cabsanaysaa qaala innakum adinku laa tadruuna garan maysiin lacallakum an tubtaluu in laydin ibtileeyo garan maysiin lacallakum inaad mudan tihiin in laydin ibtileeyo ma garanaysin qaala fabtuliina wuxuu leeyahay marka xudayfa waa nala ibtileeyey xataa jacala arajulu ilaa ninka uu ka gudagalay minaa innaga ka mid a laa yusallii inuusan dukanaynin ilaa siran in uu sir u dukado gurigiisii ku dukado moogi uusan duko karaynin aan ugu dhacdu leeyahay xudayfa sida nebigu uu sheegay innakum laa tadruuna lacallakum an tubtalu waxaan soo marnay saxaabadii oo joogta anas ibnu maalik oo safka hore ku dukanhaya in jumcadii la dukanahayay qorax dhicigii qof dhihi kara jumcadan aan dukanno waktigii waa hallaabayana uuna jirin ee qofkii doonaya inuu duhur dukado ama jumco uu dukado intuu gurigiisa albaabada u soo dhuujiyo oo duhurkii soo dukado inuu masaajidka yimaado oo uu dhegaysto khudbada uu akhrinhayo alxakam ibnu ayuub ama xajaaj ibnu yuusuf iyo wixii la mid ah weliba qisadii maantirood aan sheegnay waxaa ku jirtay markii la garaacay ninka xaka la dhahahayay yaziid addabbi ayuu anas wuxuu ku yidhi ilaah baan kugu dhaarsh waxaana tahay saxaabigii nebiga u khidmay jiroo la joogi jire waxa aan ku hadla ma xaq baa mise waa baadil saasuu weydiiyey markaasu wuxuu leeyahay ilama hadli oo iska aamusa shig wuxuu qaban karaan la ark waxba ma sheegi karo waa iska aamus markaasuu xakam ibnu ayuub warsaday oo wuxuu yidhi yaa abaa xamsa waktigii ka waran markaasuu yidhi qoraxdii weli mayna dhicin ogaa weli waa soo jeedaa intaasuu ku hadla waa anas waa khaadim rasuulillah hadduuna hadlin madaxa laga jaf waa inuu hadlaa marka wixii ay iyagu rabeen wax didigeedana ma sheegi karo waktigiina waa jiraa ma dhihi karo oo ma jiro laakiin wuxuu yidhi qoraxdii weli mayna dhicin intaasuu ku hadla باب في صحة الإيمان والإسلام وإعطاء من يخاف على إيمانه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد وعامر بن سعد بن أبي وقاص من الثالثة عن أبيه وسعد بن أبي وقاص قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قيبي رسولك إلهي قسما قيب ما البقيبي فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن ساسا كل سي هبل waa nin mumina faqaala nabiyu sal اllah alay slam aw muslimun aw muslimun aw waxay dhaheen culammadu waa bimacna alidraab wuxuu u laqinahayaa marka sacad nebigu kelimadan inuu yidhaahdo aw muslimun hadalkii sacad marka wuxuu noqon hayaa fainahu mu'min aw muslim saasuu noqon haya ilaa nebigu hadduu ku yidhi aw muslim yacni aw muslimun dheh awduuna bimacna alidraab ay tahay hadalkiisa cad marka wuxuu noqon lahaa fainahu mu'min aw muslim awdaasuna waa bimacna alidraab oo macnaheedu waxa weeyaan marka wuxuu ka jeestay markhaatigii uu uga markhaati kacay mu'minnimada ee wuxuu u jeestay inuu uga markhaati kaco islaamnimada islaamnimadana waa laga markhaati kaci karaa qofkan waa muslim waa dhihi kartaa waayo islaamnimada waxay ku sugnaataa wax loo jeedo la arkahayo laakiin iimaanku waa shay qarsoon qofna mu'min waayo in la yidhaahdo waa adagtaa marka sidaas buu marka nebigu u laqinay kelimadaas idraabka tusinaysa oo ah inuu ka jeesto shahaadadii hore oo iimaanka uu uga markhaati kacayo uu u jeesto inuu uga markhaati kaco islaamnimo فqاaل النبي صل سلم أو مسلم أقuلهa ثaلاثا ويuradidha عalaya ثaلاثا أو مسلم anugu markaan idhaahdo مؤmin wuu rasuulki leeyahay أو مسلم yا رasuul الله فإنah مؤmin rasuulkiina uu leeyahay أو مسلم ثuma qاal nabigu wuxuu u sheegay marka maalka tawsiiciisu inuusan ku salaysnayn sida loo kala iimaan badan yahay ee uu ku salaysan yahay sida loo kala iimaan yaryahay oo siintaan la doonahayo qof iimaankiisu daciif yahay bal in lagu kabo oo lagu soo jeedo innii la ucطi rajula anigu waxaan siiyaa ninka wa kayruhu axabu ilaya minhu kayrkiisna waan ka jeclahay oo kayrkaasaan jeclahay oo aan ka jeclahay laakiin maca daalika maal baan siiyaa makhaafata an yakubahu allaahu fi nnaar anoo ka cabsanhaya in uu ilaahay ku tuuro naarta wejigiisa taasaan uga cabsanaya marka maalkaa maa ku ta'liifinhayaa maalkan siintiisu marka kuma salaysna iimaane waxay ku salaysan tahay ta'liif xadaثna زuhayr بن xarbi qaala xadaثna yacquub ibn ibrahim wa yacquub ibn ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdiraحmaan ibn cawf min ataaسica qaala xadaثna ibn akhi bni shihaab ibnu shihaab baa adeer u waa mxamed ibn cabdillaahi ibn muslim aلzuhri can camihi ibn shihaab aلzuhri qaala akhbaranaa caamir ibn sacd bn abi waqaas can abihi sacdin ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam acطaa rahtan koox ayuu siiyey wajaalisun fiihim wa sacdun jaalisun fiihim sacdna uu dhex fadhiyey kooxdaas qaala sacdun sacd baa wuxuu yidhi fataraka rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm wuxuu ka tegay rasuulkii allah minhum iyaga man shaksi lam yucطihi uunan wax siinin wa huwa acjabuhum ilaya waana ninka iigu acjab badan oo aan aad ula murgahayo oo yani ayaga ugu fiican faqultu yaa rasuul allah maa laka can fulaan maxaa kaaga dhacay hebel maxaa kaa soo gaaray hebel maxaad wax u sii laadahay fawallaahi innii la araahu mu'minan anigu wuxuu leeya waxaan ogahay inuu mu'min yahay faqaala rasuulu lah sal slm aw musliman saas dheh innii la araahu mu'minan aw musliman saas dheh qaala fasakadtu qaliilan xoogaa baan aamusay uma qalabanii waxaa iga adkaaday maa aclamu mihi waxaan ka ogahay ninka faqultu yaa rasuula allahi maa laka can fulaan fawallaahi innii la araahu mu'minan faqaala rasuulu lah sal slm aw musliman qaala fasakadtu qaliila uma qalabanii maa calimtu minhu faqultu yaa rasuul اllahi maa laka can fulaan fawallahi innii la araahu mu'minu faqala rasul sl slm aw musliman saddex gooray maraysa marka innii la ucطi rajula anigu waxaan siiyaa ninka wakayruhu kayrkiisna axabu ilaya minhu waan ka jeclaan badanahay kayrkiisa khashyata an yukaba fi naari calaa wujuuhi anoo ka cabsanhayaa in naarta wejiga loogu subo kaba ficilkaas culimmadu waxay dhahaan marka waa ficil maqluub ah camal markuu hulaaثi yahay waa mutacadi kababtu fulaanan ama kababtu lmaaa baad leedahay markii uu rubaac yahay oo akaba uu noqdana waa daata kaliya waxaan ahayd asalka hamzadu inay tacdiye keento hulaaثiguna uu laazim noqdo waana cagsi xadaثna الxasن بن عaliyi الxulwaniي وcbd بn xumayd qaala xadaثna yacquub whuwa بn ibrahim بn sacdi qaala xadaثna abi waa ibraahim ibnu sacd min athaamina can saalix waa saalix bnu kaysaan min raabic can ibn shihaab qaal xadaanii caamir bnu sacdin can abihi sacd annahu qaal أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم راهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه وزاد وزاد يا وايمر ها يا وايمر صالح صالح عن ابن شهاب ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب ويه. وزاد صالح زياديي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاررته وأن أسريستي sacad meeshii isagoo fadhiya oo nimankii dhex fadhiya kama qaylinin haddii meesha uu ka qayliyo waxaa dhici kari lahayd ninkan laga tegey inay wax galaan oo uu yidhaahdo sacadba waa ku shafeecahayaa ma rasuulku wax ku siiyo inuu is yaraa dhici kari lahayd markaa sacad intuu istaago rasuulka dhigta wax ugu sheego wuxuu yidhi midkaas maxaad uga tagtay fasaarartuhu faqultu maa laka can fulaan وxadثna xسن بن علي الxulwaniي qal xadثna yعqوب qal xadثna أbي عan صاaلح عan إسmاعيiل بن محamed wa إسmاعيiل بن محamed بn سعد بn أbي وقاص إسmاعيiل بن محamed بn سعد بn أbي وقاص wy min الرaaبعة qal سmعtu محamed بن سعدi محamed بن سعdi wxuu leeyahay محamed بن sacd بن abi waqaas weeyaan kaana yulaqabu bidil الشhayطaan liqisari dil shayطaan buu lehay laqabkiisa shayطaan hooskiisa yani dadka waxay tasawurayaan shayطaanku inuu aad u gaaban yahay oo uunan u dhun dhammayn dadka tasawurkiisa sidaas marka ninkaasay ku magacaabeen dil الشhayطaan yani nin aad u gaaban oo gaabadiisu ayna caadi ahayn min aثaaliثa weeyaan xajaaj baana dilay waa wiilkii sacd بn abi waqaas محمد بن سعد بن أبي وقاص يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي رسولك wuxuu gacanta ku dhifta markaas qoortayda iyo garabkayda inta ka dhaxaydo iga dharbax ثuma qaala aqitaalan ay sacdu war ma dagaala sacdu dagaal miyaad wada waad ii sheegta waad ii sheegta ma dagaala marka wax siinta إنii la أعطي الرجل baab في qowlihi والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم